intii aan maqnayn dhawaaqii siyaasadeed ee magaalada muqdisho ka soo yeeray aad iyo aad ayaan u xushmaynayaa una qadarinayaa ra'yiga qofka soomaaliga haddii uu yahay siyaasi iyo haddii uu shacbi caadi yahayba qofku inuu ra'yigiisa cabbiraahi waa wax aad iyo aad u fiican waan ku faraxsannahay muddo dheer oo marne muxuu ahaay maamullo ama xukumo oo muxuu ahaay ad adag ay dalka aamusiinayeen oo aan la hadli karin marna shabaab dadku aamusinaya maanta in si xorriyad ah loo hadli karo oo dadku ra'yigooda ay cabbiri karaan waxaan isleeyahay waxay kow ka tahay oo in la arkana ay u baahan tahay lagu qanco xorriyadda iyo dawladnimada meesha aan ka gaarnay laakiin waxaan leeyahay fikir kasta oo la cabbirayaahay wuxuu leeyahay meel lagu cabbiro iyo si loo cabbiro marka haddii meeshii lagu cabbiri lahay aan lagu cabbirin oo sidii loo cabbiri lahay aan loo cabbirin fikirka lafsidiisa waa macno beelaya dhadhan ma lahaanayo wixii fiicnaayo soomaaliya u tari lahaana uma tarayo waxaan leeyahay afkaartu waa xor qof lagu colaadinayo iyo qof lagula dirirayo midna ma jirto fikirkiisa waan anigu ka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan diyaar u ahay inaan la fadhiisto cid kastoo soomaaliya oo tabasho qabto oo aan dhegaysto tabashadooda waxaa kaloo sidoo kale ayadana aan soo dhowaynayaa dawladda soomaaliya oon taariikhdeedii iyo meeshay ka timid iyo meeshay maanta joogta aan wada ognahay in la qiimeeyo oo qiimayn dhaba la qiimeeyo dawladda ka dawlad ahaan iyo hay-adaha dawladda intaba waa arrin ayadana aan aad iyo aad u soo dhowaynayno iyadoo oo aan la siyaasadayn in la qiimeeyo waxqabadka dawladda guud ahaan iyo gaar ahaan hay-adaha dawladda in la qiimeeyo waxqabadkooda iyo waxay qabteen iyo duruufahan maanta ay ku shaqaynayaan waxa suurtagalkaa iyo waxaan suurtagalka ahayn inta la qiimeeyo meeshii ou muxuu aha dibudhac ka jira la yidhaha farta lagu fiiqolaya meeshaan dibudhac baa ka jira sidaanaana talada lagu toosin kara ay tahay meeshii horumar samayso tallaabo hor u qaadayna in aad iyo aad loo dhiirigeliyo la yidhaha waa la shaqeeyey dhaqanka dawladnimada aan ilaalinno sida ay noo tilmaamayaan shuruucdeenna iyo xeerarkeenna iyo dastuurkeenna iyo nidaamkeenna dawladnimada aan ilaalinno